gudoomiyaha degmada dhowle ee gobolka jubbada hoose mudane xasan cabdicaashi oo uu helinayay injineer axmed oo ka mid a injineerada wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda jubbaland ayaa xariga ka jiray ceelbiyoodka iftin oo ku yaala xaafadda danwadaag oo ka mid ah xaafadaha degmada dhowle ee gobolka jubbada hoose ceelkan oy ka cabi jireen xoolaha nool baahi badanna ay u qabeen dadka deegaanka ayay wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ku samaysay dayactiir ballaadhan gudoomiyaha degmada dhowle mudane xasan cabdixaashi iyo injineer axmed oo warbaahinta si wada jira ula hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha laga qabtay ceelka muddadii dayactirku ku socday ceelka ceelkan wuxuu isugu jiraa waxaan u samaynay gudoomiye upgrade and rehabilitation waa dayactir iyo haddana inaan ballaadhino dayactirka waxaa laga dayactiray ceelka bonkii hore laga bedelay bom waxaa ku jira seven point five kilowaadaha dischargiga biyaha uu soo qaaday way yaraayeen si ceelkaasi kolka kulayluhu gaadho bamamka kolka bamka oo yaryahay kilowaadkiisa ceelka waa biyo yaraynayaa markaa bamka oo dischargigiisu biyo badan keenahaya oo koo toban kilowaada ayaan keennay taa waan ka dayactiray waxaan kaloon kusoo kordhinay ceelasha oo hadda aan kusoo kordhinay solar baan saaray deegaankeena wuxuu leeyahay cadceed fiican uu leeyahay cadceeddaa kulul lagama faa'iidaysto marka waxaan keenay tamartii cadceedda oo hadda soddon xabo meeshaa saaran soddonkaa xabo macnihii dadka waxay kaga saaranayaan waxaa lagaga raysanaya dhiselkii iyo shidaalkii badnaa uu soo saarahayay iyo kharashkii cadceeddaas dee nina kharash kuma hayso kuleylla kuma hayso annaga hadda wax walba oo aan samayno waxaan ugu daraa dadka oo in waterpoint aan samayno solar aan u saaraa si looga raysto dhiselkii iyo shidaalkii uu soo saarayay goobtaas ilaahay baa mahad iskale marka koowaad iyo marka labaadba waxaa kaloon u mahad celinaynaa wasaaradda tabarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland oo runtii ka wada deegaanka dhoobley barnaamij ay dadka kaga qabtanaysa biyaha ceelo badan bay dactiraysaa kuway soo wadaa wareeg ka hirgelisay aad iyo aad baan u mahad celinaynaa waxaa kaloon u mahad celinaynaa howlwadeenadii hawshan qabtay oo ka socday wasaaradda iyo kambaniga goobweyn aad iyo aad baan mataqaana ayaan ugu mahad celinayaa hawshii laga rabayna si fiican bay u qabteen inta waxyaabaha ay qabteen waxaa ka muuqata daacadnimo iyo inay mataqaana u hagar baxeen ceelkan oo ku yaala midnimo site aagga qaxootiga in la dejiyo loogu talagalay waxaan rajeynaynaa inuu bixin doono adeeg mataqaana aad u fiican oo dadka biyaha kaa qabtiri doono haddii ilaha yidhaahdo biyihiisuna aad bay mataqaana ay u badan yihiin waxaan rajaynaynaa annagoo xoogaa cabasho ahoo waxaa jirta xagga biyaha ay dadku cawanayaan laakiin waxaan ka qaadaynaa saami waan soo sheebaar baan geyn doonaa insha allah annaga saan aragna biyihiisu ma xuma aad bay u fiican yihiin xooluhuna way ka cabbaan oo aad bay uga faa'idaystaan waxaa laii sheegaya in xoolihii ka cabbi jiray markii ceelal kale ay tageen ay u soo lumayaan ceelkan oo ay mataqaana xooluhu aad iyo aad ay ugu raysteen waxaan rajaynaynaa wasaaradda tamarta iyo biyaha wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha inay sii labalaabto muxuu ahaaye baahida ka jirta deegaanka oo waxqabadkooda ay sii labalaabaan aadna waan ugu mahad celinayaa waan idinkala wareegaya ceelka insha allah tacaala waxaa kaloo u dardaarmayaa howlwadeenada ceelka aadan daahir iyo ninka la yihahdo in askar iyo ragga kale la jooga inay dhamac inay ceelka ay si fiican dadka ugu adeegaan xoolaha iyo dadka ay mataqaana u khidmeeyaan aan ceelkaas wax buuqa ka dhalin la dhaqaaleeyo aad looga taxadara muxuuha gacan kohayntiisa ceelkaa markii hore waxaa keenay deegaanka xildhibaan xasan yare oo ka keenay dowladda dhexe isagana waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan mataqaanaa yaan mahad u sheeganaynaa deegaankan dhoobley hadda ceelashu way ku filan yihiin baahi biyoodna kama jirto laakiin in wixii aan haysanay unaan dayac tirano hagaajisano baa laga rabaa aad iyo aad baa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatu